maamulka koonfur galbeedna waxa ay maanta halkaasi ka qabsoomay kulan aada u ballaaran oo amisom iyo qeybaha kale ee ka maamul ahaan ay halkaasi ku yeesheen waxaana looga hadlayay arrimaha dhinaca amniga la xidhiidha qadka taleefonka ee magaalada baydhabo waxaan kula xidhiidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed mudane cabdirasaaq cabdi aadan waxaana marka hore weydiiyey bal kulankii maanta ay yeesheen iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa
ha kulankeena maanta waxa uu diray radio muqdisho waa mahadsantihiin waxa uu ku saabsanaa kulan muddooyin soo socday oo program la yidhaha oo ora oo aan isla wadnay amisom iyo u n d b iyo unsom oo ku saabsanaa sidii loo diiwaangelin lahaa ciidamada daraawiishka ee koonfur galbeed soomaaliya oo diiwaan guud oo loogu samayn lahaa uu ku saabsanaa iyo arrimahaas iyo arrimihii transitionalka ahaa oo kala guurka oo loogu talagalay m s r ka wadada muqdisho iyo baydhabo xidhiidhisa
wa waa gartay aan ku horumarne midda ciidamada daraawiishta maxaa la yska yidhi
programka hore usoo socday database loo in loo sameeyo oo ciidamadii oo qofkii askari walba oo i d carkiisa iyo foomkiisa buuxo loogu samayn lahaa oo registration databasekaas loo sameyn lahaa taasna muddou soo socday waana ka wada hadalnay nimankii technicalka ahaana waana kulanay marka hadduu ilaa yaraana kow iyo labaatankana waana bilaabi doonaa oo degmooyinka lagu bilaabi doonaa oo ciidamada ay ku sugan yihiin si loo rejistareeyo dhammaan maamulka koonfur galbeed inta uu ka arrimiyo ha aada iyo aada guud ahaan meesha ayuu ka bilaabanayaa kow iyo labaatanka bisha hadduu ilaa yaraa waxaan ka bilaabi doonaa degmada dinsor
dinsor aan u fahmay
ha degmada diinsooraan ka bilaabi doonaa insha allah waxaa ku xigi doona degmada xubur oo gobolka boqol marka marka xigtana degmooyinka kale saas guud ahaanba degmo walba oo ciidamada ay ku sugan yihiin waana tegi doonaa oo databasekaasa lagu soo samayn doonaa hadduu ilaayo waa garta marka ciidamadan daraawiishta mudane wasiir cabdirasaaq waxay ay gaar u yihiin koonfur galbeed
ha ciidamada booliiska gaarka allaha waa kuwa daraawiishta marka waa guud ahaan ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed wey
waa gartay dhinaca kale yaa kale oo ciidamada idinka saacida
guud ahaan ciidamada qaybo badanaa naga saacida ciidamada waa ay kala yihiin kuwana waa daraawiishtaas kuwana waa nabad sugid kuwana waa booliis marka haddaan ku horeyno guud ahaan ciidanka booliiska waxaa naga taakuleeya oo dowladda ingiriiska oo hay-adan u qaabilsan david layraa oo noo tababartay ilaa iyo lix boqol oo askari oo booliisa mushaaradna noo siisa
waa gartay mudane wasiir marka waxaa kaloo aad iga warantaa howlaha dib loogu furayo wadadan muqdisho iyo baydhaba ayadoo xaggee bay idiin maraysaa ka wasaarad amni ahaan
ha meel fiicanay maraysaa arrimaha barnaamijka msrka muddo badan uu soo qaatay oo looga wada hadlayo muqdisho kulamo badan aynu ku qaadanay oo dowladda federaalka ay hormuud u ahay wasaaraddeeda amniga wasiir ducaale marka in badanaa laga soo wada hadlay kama dambays waxaa laysla gar ciidamadii ka qayb qaadan lahaa barnaamijkaas iyo tirada ay noqonayaan marka hadduu ilaahay yiraan marka xiliyada ah laftaa inuu barnaamijkii bilaawdo oo ciidamada amisom iyo ciidamada militarigu ay guud ahaanba ka sifeeyaan kadibna la dejiyo ciidamadii booliiskii ahaa oo amnigii iyo deegaankii dadka kala oo sharciyadii wax u kala arrimin lahaa iyo ciidamadii daraawiishka oo ku roonbeyn lahaa wadadaasi wuxoo dhan way qorshaysan yihiin marka fulinteediina hadduu ilaahay yiraan bishan dabayaafadeedii iyo way bilaabanayaan howlahoodii
wa waa gartay marka marka aad fiirisid tira ahaan maleeshiyaadka shabaab ma badna weliba deegaano kala duwanna waa lagula dagaalamay marka ma waxaad isleedahay wax culays ayaa lagala kulmayaa mudane wasiir
maya ma ma malaynayo in culays lagala kulmi doono oo ay isu soo ururinayaan oo wadadaas way sii xirnaanaysa ay usii soo taagi doonaan dabcan laakiin waxaa qorsheynaynaa waxa ay tahay ciidamadii booliiskii oo degi lahaa leega iyo deegaanadaasi iyo warbaxa deegaanadii ka arrimin lahaa iyo inta udhexaysa degmooyinka sidii xarumo ciidan loogu samayn lahaa iyo booliiskii u adeegi lahaa bulshada oo u gaar ah wadadaas inaan samayno midda gaarkaa loogu kulmayaa middaa
waa gartay asaga dhinaca shabeellaha hoose howlaha amni bal ka waran xagee wax idiin marayaan
howlaheedii si fiican ay u socdaan howlihii dib u heshiisiintii kulamadii waa tan la qabtay marka hadda wax dhibaato badan oo ka taagan male marka hadduu ilaah yiraah mudbiraan soo socdana ciidamadii amnigii iyo wax yaa loo tababari doonaa marka insha allah bahasheeda guulay ku dhamaanaysaa sida hadda ay ku socoto
waa gartay wasiir waxaa jira ka wasaarad amni ahaan in aad digniino soo saarteen oo aad ku wajahan dad isticmaala social mediaha ama internetka marka ka waran
ha cabdullaahi sida aada la socoto horta sideeda kooxaha nabajiidka marka laleeyahay qolooyinka duurka ku jira le maahan qolooyin magaalooyinka dad la jooga oo nabaddiida jira kala dambayntii iyo dowladnimadii iyo sharciyadda waxaas aan ogolayn oo wixii horey loo bartay oo mooryaannimadii iyo weli raadinayo oo niyadoodii aysan ka bixin waa kooxahaasi iyo kuwa abaabula falalka amni darrada oo amniga lidi ku ah sida dhololka dadweynaha oo la boobo oo wax saasa qaab beeleedna loo adeegsado si xasarad loo saxiyo qolooyinkaas waayo waxayna u adeegaan intooda badan shabaab ogaalha ugu adeegeen ama ogaal daraha ugu adeegeen waa dad u adeega qolooyinkaas nabadjiidka ah waa qolooyinkaas waa qolooyinka aan kasoo saarnay digniinaha
waa gartay marka ma ma foolkafool aad isu aragteen oo dad bargaranaya miya mase
dabcan dad magaalada ku sugan waaye intooda badan waa dadka nabaddiidka oo sharciyada iyo dowla dowladnimada aan otan waa ay badan yihiin marka annagoon kala saarinba marka si guuda digniin loogu jeediyey marka ciddii lagu arkana sharcigaa la waafajina hadduu ilaa yiraa
waa gartay bal waxaad iga warantaa kulamadan aada la yeelateen wasaaradda amniga oo aad federaalka aada la yeelateen istaraatiijiyadda aada guud ahaanba isla meel dhigteen misladaas sanadkan inta ka dhimo way ku dhammaanayaan
insha allahu marka wa kulan maaha wasaaradda amniga federaalka waan wada shaqeynaa dad habeen iyo maalin wada shaqeeyo oo wada taaganaan nahay marka oo isku dhinaca ayadaana nagu hogaamisa oo wasaaraddii amniga federaalka wasaaradahan dowlad goboleedyadana ayaday hoos tagaan hawshaa inta ka wadnana howl aan ayaga wakiil uga nahay waayo marka hadduu ilaah yiraan marka hawshu waa ay sii soconaysaa inta dadaalka oo tabar jayada ah oo aan samayn karnona waa samaynaynaa labadayada dhinac marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu ku guulaysano
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdirasaaq cabdi aadan isagoo ku sugan baydhabo ayuu qadka taleefonka iigu warramayey